degeystayaal kusoo dhawaad warka subaxnimeer haddii haysanayo qodobada saaka ee wararkan aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wasaaradda beeraha hirshabeelle oo biyaha fatahadaha ka saaraysa waddada xidhiirisa garoonka diyaaradaha iyo jowhal deeq daawa oo la gaarsiiyey qoysas ku nool tuulada gumbe ee duleedka magaalada jowhar beeralayda degmada baardheere oo ku guulaystay markii ugu horreysay inay soo saaraan bariis dowladda soomaaliya oo daafurtay barnaamijka dhijitaleynta nidaamyada iyo habraaca maaliyadda guud ee waddanka tababar lagu baranayay tabinta wararka ku saabsan gudniinka fircooniga oo lagu qabtay kismaayo
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabto dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqaynaa dowladda federaalk ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqaynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal magacayga waa abdixsiis xasan waa todobiy tobanka bisha agosto sanadka labada kun shan iyo labaatanka wasaaradda beeraha dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa biyaha fatahaadaha ka saaraysa waddada xiriirsa garoonka diyaaradaha iyo magaalada jowhar nuur maxamed ayaa warbixin inooga diyaariyey
wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka hirshabeelle mudane maxamed bashiir qaasim daqare ayaa kormeer indhaindhaynah ku tegay deegaano ay saameeyeen biyaha fatahaadda webiga shabeelle taasoo saameyn u geysatay beeraha lixis kaashata beeraley ah bere kiciyey qoysas deganaa deegaanada islamarkaana hakiyey isku socodka dadka iyo gaadiidka wasiirku wuxuu si gaar ah u kormeeray kanaalka cali shoobare oo ay saaran yihiin ilaa shan motor nooca waraabka ah kuwaasi oo biyaha ka saaraya dhul beereedyo ku teedsan waddada xiriirisa garoonka diyaaradaha iyo magaalada jowhar halkaasi oo ay biyuhu dhibaato xoogan ay ku yeesheen wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka hirshabeelle mudane maxamed bashiir qaasim daqare ayaa fariin adag u diray dadka fududeeya ama sabab u noqda fatahaadaha wasiirka ayaa caddeeyey in wasaaraddu ay soo saartay go-aan rasmi ah oo dhigaya in cid kasta oo lagu helo in ay si ulakac ah biyaha u sii daayaan ama ay u fududeeyaan fatahaadaha laga qaadi doono tallaabo sharciga waafaqsan
meelihii ay biyaha galeen lixda tuulo oo biyaha galeen lixdii iskahaysato beeraley beerahoodii runtii biyahan waa waxyeello gaarsiiyeen beeraley waxay keeneen marakac waxay waxyeello gaarsiiyeen waddadii runtii howl fiican ayaana ka socoto wasaaradda maaliyadda maamulka degmada jowhar iyo wasaaradda iska kaashaday sidii biyahaani meesha loogu fududayn lahaa loogu bixin lahaa howl fiican ayaana socoto waxaan rabaa halkaa inaan fariin ka diro biyaha baxo inta badan kuwa ay dad fududeeyaan waxaan go-aan wasaaradda ka soo baxay uu sheegayaa cid kasto ciddii ay ku caddaatay inay biyaha soo deeyaan ama ay fududeeyaan tallaabo sharci ayaa laga qaadi doonaa dhibaato ayay keeneen naf leh maal leh wadda leh barakac leh marka waxaan leeyahay markasta wasaaraddu waxay u taagan tahay kahortagka fatahaadaha waxaan leeyahay shacabka hirshabeelle garab inaad nagu siisaan in fasahaadii laga juuliyo hirshabeelle waa waajibka noo saaran idinkuna gacansidaysatan aada umaadsan howshaan ballaaran ee lagu saarayo biyaha hakiye isku socodka magaalada jowhar ayaa qayb ka ah dadaalada lagu doonayo in dib loo dardargeliyo dhismaha horumarinta waddooyinka muhiimka ah ee magaalada kuwaasi oo ay shaqadooda hakadgeliyey rababka iyo daadadka ka dhashay fatahaadaha webiga shabeelle deeq daawo ayaa la gaarsiiyey qoysas ku nool tuulada gumbe ee duleedka magaalada jowhar xaliime cali ibraahin ayaa faahfaahinaysa qodobkaasi maamulka iskuulka alnajax ayaa gaarsiiyey tuulada gumbe deeq daawooyin iyo adeegyo caafimaad oo bilaash ah howshaani caafimaad oo ay hormuud ka ahaayeen maamulka iskuulka ayaa bulshada deegaanka lagu sameeyey baaritaano caafimaad iyo qaybinta daawooyin muhiim ah iyadoo la doonayo in lagu yareeyo dhibaatooyinka caafimaad ee tuulada ka jira bulshada deegaanka oo ka faa'iideysta adeegani ayaa ku tilmaamay mid nafis u noqday maadaama adeegyada caafimaad ay aada ugu yaraayeen dadka badankoodna aysan awoodin in ay u safraan magaalooyinka fogfog si ay u helaan daryeel caafimaad waxaanu ku mahad celinaynaa ururka alnajax ayagoo inoo yimideen maanta tuulyada gumbe annagoo ah akhyaarta oo tuulyada gumbe ayna soo booqdeen inay noo wacdigeliyeen xagga goobka caafimaadka ah xagga carruurta xagga daaweynta ayagoo taas noo wacdigeliyeen daawooyinkana ay noo sheegeen intaasay noogu mahad celiyeen oo mahadni ilaahay idinkiisa ayagana khayr allah a siiyo ayagoona soo booqay ururkaasiti alnajax ururka caafimaadka alnajax wiilashayna sharafta leh oona soo booqday beriga ilaahay muraadkooda asal ulqan ilaahay muraadkayna asahlo waana soo salaamen boqolkiiba boqol waa u dacooyni ilaahay muraadkooda asoo sahal wixiinoo kana ah alxamdulillah alshukru ku leenaa ilaahay oo xamdinaynay ana tuulasha gumbo booqdeen ururka samafalka alnajax maadaama ay noo wacdigeliyeen wax walba noo sheegen waa ku mahadsantihiin maasha allah boqolkiiba boqol anin waxaan iu celina niu mahad celinaya maadaama ururka ikoo samfalka alnajax noo imaadeen khayr allah sii waxaan ka rabnaa inuu si daawo oo tuulyada gumba ku dhaqmaayo waxaan codsanay wiilashayna oo macalimiinta oo iskooleyda daawo noo keeneen aasama noolagu bicaa hadda aan qaatooynaa sharafaan ku qaadna waxaan ugu mahad celinaynaa aad oo aad boqolkiiba boqol wiilashayndhee aan aga mahad celinaa qaar ka mid ah ardayda iskuulka alnajax ayaa sheegay in taageeradani caafimaad ay qayb ka tahay qorshahooda ku aadan gacansiinta bulshada iyagoo xusay in iskuulku uu doonayo inuu kaalin muuqda ka qaato horumarinta bulshada alxamdulilaah ilaahay maad u sugnaatay sukeenkeeni tuuladani tuulada gumbe maasha allah anagoo ka tirsan guruubka iskuulka alnajax waa markii labaad aa imaanayno tuulada gumbe waxaan
naga filaysanay waan u keenay daawooyin aad ay kumasanalnajax maanta waxaan booqashku imaanay waa maalintii labaad aan soo booqana gumbe maalin hore khamiista hore ayaan imaanay waxaan u ballan qaadnay in aan keeno daawo maantana waa u keenay ilaahayna maanta ka mid ah ardayda alnajax health and language waxaan soo booqanay tuulada gumbe alnajax oo waxaan maanta soo booqnay tuulada gumbe oo waxaan daawadii aan u ballan qaadnay ayaan u keenay next week tuula maamulka iskuulka alnajax ayaa ballan qaaday inay wadi doonaan dadaalada tuulooyinka lagu gaarsiinayo adeegyada caafimaadka ay u baahan yihiin beeralayda degmada baar dheere ee gobolka gado ayaa ku guulaystay markii ugu horreysay inay soo saaraan bariis ay tacbeen qaar ka mid ah beeralayda waraabka ku shaqeeya degmada baar dheere ee gobolka gado ayaa markii ugu horreysay ku guulaystay in ay kasoo saaraan dalagga bariisa dhulbeereetyada ay ku waraabiyaan webiga jubba tani ayaa lagu sheegay inay tahay tallaabo hor leh oo dhanka horumarinta beeraha ah maadaama beeralayda ay hore ugu tiirsanaayeen dalagyada sida galeyda sisinta iyo digirta soo saarista bariiska ayaa timid kadib dadaallo ay beeralayda sameeyeen iyagoo kaashanaya aqoon kororsi iyo tallaabooyin ah ku salaysan deegaanka qaar ka mid ah beeralayda baar dheere oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in guushan ay dhiirgelin u tahay in la ballaariyo tacabka bariiska ayna rajeynaya in gobolka geedo uu mustaqbalka noqdo mid kaalin muuqda ka qaata wax soo saarka bariiska gudaha soomaaliya runtii hawsha tan waxaa bilaabay oo ku dhiiraday oo ku guulaystay hal abuure daahir xasan maxamed markuu arrintaa ayadaa sameeyey oo ku guulaystay qaar ka mida beeralayda degmada ayaa arkay arrintii ayay aad u soo jiidatay kadibna waxay go'aansadeen laftirkoodu inay sameeyaan barnaamijka asaga ay la qaadaan ay dhaqaajiyaan waxayna la baxeen magaca ah dalagbila iskaashatada beeralayda dalagbila magaalada ku cesho
waxaan u baahanahay tan saliidda inaan ceshano magaalada ku ceshano waxaan u baahanahay tan qamadiga ama burka inaan magaalada ku ceshano waxaan u baahanahay tan sokorta sokorta basiid ayadana waa la abuuri karaa waxaas le inaan ceshanaan u baahanahay si magaalada iyo koritaanka nolosha iyo dadki dadkan cararaya horta hadda go- ka cararaya maxaan ku dhaha degmooyinka ka cararaya oo badaha ku dhammaanaya oo fiyujir la'aanta iyo magshantahay yacni wax u muuqda aysan jirin oo qaxaya waxaasoo dhan wax la maamulo kara weeye haddii annaga aan fahanno meesha dhiigbaxa uu nooga socdo arrintan dhiigbax weeyaan waxaan rajaynaya insha allahu tacaala inay macnadiin samayso qof kasta oo wax qaban karana hadday maamul tahay hadduu oday yahay hadduu beerle yahay mas-uuliyadda meel kasta xataa gurigaada ku abuur maalad weyn haddaad degan tahay xataa maalad weyn haddaad haysato qayb gurigaada ka mid a xataa ku abuur intaa soo korortay aad iyo aad baana u boorinaynaa Een, intaas markaan ka gudbo een, waa in loo gudbo in horumarintii iyo wax soo saarkii beledka in lagu tilaabsado khubarada beeraha ee deegaanka ayaa qudhooda tilmaamay in guushan ay muujinayso awoodda dhabta ay leedahay beeraleyda soomaaliyeed haddii la helo taageero iyo tababaro joogto ah dowladda soomaaliya ayaa daafurtay barnaamijka dhijitaalaynta nidaamyada iyo habraacyada maaliyadda guud ee dalka nuur maxamed ayaa mar kale faahfaahinaya dowladda federaalka soomaaliya ayaa si rasmi ah u daahfurtay qaab dhismeedka danabaysan ee maareynta maaliyadda guud kaasoo ah hindise ballaaran oo lagu casriyeynayo hanaanka maamulka maaliyadda dalka munaasabadda daahfurka oo lagu qabtay magaalada muqdisho ayaa waxaa ka qayb galay wasiiro xildhibaano mas-uuliyiin ka kala socday hay-adaha kala duwan ee dowladda iyo marti sharaf kale barnaamijkan ayaa ah mid lagu sameynayo isbeddel casri ah oo lagu wareejinayo nidaamyada maaliyadeed ee dalka sida miisaaniyadda cashuuraha xisaabaadka iyo qarashaadka kale iyadoo laga guurayo nidaamkii hore loona guurayo nidaam dhijitaal oo casri ah oo loo marayo nidaam elektronic iyo software isku xiran oo ay in badan ka shaqaynaysay wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya oo kaashanaysa xafiiska xisaabyaha guud ee qaranka sida uu sharaxayo xisaabyaha guud ee qaranka cabdiraxmaan maxamed bebers aad u badan oo la daawaco sbace ahaanna aan ku dhibannahay maratay keedintoodii iyo ilaalintoodii waxaan u gudbaynaa beberles sidoo kalena waxaa kor loo qaadi doonaa eh, hufnaanta iyo isla xisaabtanka iyo badbaadada systemka xagga security-ga ayaa kor loo qaadi doonaa
waxaa sidoo kale madasha ka hadlay qaar ka mid ah wasiirada ka qayb galay munaasabadda dhaqaale tiro badan oo ku bixi jiray waraaqahan iyo baybarkan iyo environmentiga iyadoo dhibaato badan ku ahayd iyo waxya meelo badan oo tiro badan baa laga faa'iidayaa in bayberless lagu shaqeeyo in wax walba ay transparency yihiin oo aan laga shakin meeshaan hadda halkudhiga halkan ku yaalo waa aragteen corruption free zone ayaa la yiri wax kasta oo digital laga dhigane waxaa ogaataan in system oo yeelan doono systemkaasna la raaci doono track record oo yeelan doono taasaa keenaysa marka in corruptionka meesha ka baxo Ay, eh, maanta waa waa marxalad cusuban soo gaadhnay eh, runtii inaan halkan si soo taagno maanta Eh, inaan muxuu ahaayey maanta aan ka hadlayno eh, digital eh, signature inaan muxuu ahaa qaadano Eh, waana waxyaabaha runtii haddiiba uu jiro farsamo aynu ku faano oo aynu horumar moogtay ka gaadhsiinay aan ka gaadhnay ugu dambeyn wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya mudane biixi imaan cige ayaa si rasmi ah u daahfuray barnaamijkan Een, runtii waxaynu maanta halkan u joognaa madal aynu ku daahfurayno een, hannaan iyo geedi muddo soo socday oo gabagabadiisii aynu fadhino hannaankaas oo ah hannaankeenna guud ma- ma- maareynta han- een, maaliyadda guud iyo sidii loo casriyeyn lahaa Een, qaybta ugu dambaysa hadda shaqadeedu meel fiican noo maraysaana waxa weeye waxyaalaha cashuuraha aan dakhliga aan cashuuraha ahayn sida adeegyada dowladuhu bix- dowladdu bix- hay-adaha dowladdu bixiyaan khidmadaha laga qaado Een, iyagana runtii loo casriyeyn lahaa shaqadaas waxaa noo dhammaystirmay hannaankii ama bortalkii isku xidhayay adeegyadaas
wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa wada dadaallo ay ku horumarinayso nidaamka maaliyadda dalka tababar lagu baranayay tabinta wararka ku saabsan gudniinka fircooniga ayaa waxaa lagu qabtay magaalada kismaayo xaliime cali ibraahin ayaa soo jeedinaysa
magaalada kismaayo waxaa lagu soo gabagabeeyey tababar loo qabtay qaar ka mid ah wariyaasha ka howlgala gudaha magaalada kaasi oo lagu barayay habka saxda ah ee tabinta wararka iyo barnaamijyada la xiriira arrimaha gudniinka fircooniga tababarkani oo socdo muddo dhowr maalmood ah ayaa waxaa kasoo qabanqaabiyay wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka jubbaland iyo ururada ka shaqeeya ka hortaga gudniinka fircooniga iyadoo kaashanaysa warbaahinada iyo hay-adaha maxaliga ah ujeedadiisa waxay ahayd in warayaashu helaan xirfado iyo aqoon ku saabsan sida looga hadlo gudniinka fircooniga iyadoo aan dhaawac lagu kacaynin bulshada iyo qayamka dhaqanka islamarkaana lagu dhiirigeliyo wacyigelinta bulshada ee dhibaatada nafsi iyo bulsho ee uu leeyahay wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka jubbaland cadar ismaaciil cabdulaahi oo ka hadashay munaasabadda xiritaanka tababarka ayaa sheegtay in wariyaasha laga doonayo in ay noqdaan lafdhabarka wacyigelinta bulshada bax caafimaad qabtaa tihiin oo bulshada u shaqayso sida aan ka warhayno oo wax fiican u tabisa oo tafatiran oo la sifeeyey oo la tafatiray oo bulshada ay ku qanci kartaa maalin walba idinka soo baxa marka buuggii iyo sharcigii aan rabnay dhaqangelintiisa inaan bilowno waxaan rabnaa inaa idinka ka noqotaan lambarka koowaad si bulshadeenna uu u gaaro gabdhaheenna ay u helaan badbaado ay ka badbaadaan tacdigii u geysanayay oo ahaa gudniinka gabdhaha waxyeeleeya sida aan ka warayno gudniinkaas wuxuu naga galaaftay gabdho soomaaliyeed oo reer jubbaland ah oo maanta wax ku ool ahaan lahaa ama waalidiintooda anfici lahaa ama dalkooda iyo diintooda anfici lahaa yaa wuxuu sabab u noqday inuu bahalkaas dilo oo uu dhulka la galo oo maanta aakhare ay jiraan iyada oo lagaga baaqsan karay iyada oo aanan maarata xaq aysan u lahayn gabadhaasi inay u dhimato dhib uusan ilaahay keenin in loo geysto marka saa darteed waxaan rabnaa inaad gaarsiisaan ood bulshadeenna waxaan ognahay inaad si fiican u isticmaashaan aaladda tigtogga facebookga iyo dhammaan meelaha lagu xiriiro oo dhan marka in maaragtay uu xaaraan yahay uu mamnuuc yahay oo ilaahay uusan ogoleen ee sharci laga soo saaray ee maxkamad laysku saaray ee ciqaab ay ka dhalanaysa ciddii maxay ahayd ay ku dhaqaaqda inaad bulshadeenna aad gaarsiisaanaan maanta ay ku saabsan yahay sibinaarkeenna waan sii wadi doonaa meel walbaan geen doonaa geed walbaan geen doonaa tuulo walbaan geen doonaa meel walba oo bulshadeenna ay ku kulmi doonta ayaan sharcigan geen doonaa haddaan nahay wasaaradda haweenka iyo xaquuqul insaanka ilaahay idinkiisa idinkana waxaan idinka rajaynayaa inaad shaqada ugu fiican aad aad ka qaban doontaan haddii ala yidhaahdo aada iyo aadaa u mahadsan tihiin shirkeennana wuu noo furan yahay maalmahanna waxaan un kusii dhex jiri doonaa bulshada iyo qaybaheeda kala duwan maantan idinkaa nasiib u yeelateen inaan isi soo hor fadhiisanno aadaa u mahadsan tihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi tababarkani ayaa qayb ka ah dadaalada socda ee lagu yareynayo gudniinka fircooniga ah ee weli ka jira gobollo ka mid ah soomaaliya iyadoo la rumaysan yahay in warbaahintu ay tahay xudunta ugu weyn ee isbeddelka wacyiga bulshada
markaan dhegaystaal kusoo dhawaada xubinta sarafka iyo suuqada ay weliina nuur maxamed
halkana kusoo dhawaada xubintaas reefka iyo suuqyada aan ku bilownay maciishada hafka bariiska xamsaha ayaa la kala siisanaya sideed iyo labaatan dolar bariiska safaariga ayaa la kala siisanaya lix iyo toban dolar hafka burka ayaa la kala siisanaya shan iyo toban dolar hafka sokorta ayaa la kala siisanaya sagaal iyo toban dolar kartoonka baastada ayaa la kala siisanaya toban dolar koombada galeyda ayaa la kala siisanaya afar iyo toban kun koombada digirta ayaa la kala siisanaya shan iyo labaatan kun koombada misigada ayaa la kala siisanaya laba iyo toban kun koombada looska ayaa la kala siisanaya shan iyo toban kun halka kiilada bariis caddaha la kala siisanayo shan iyo toban kun haatanna sarifka sarifka lacagaha qalaada ee suuqyada magaalada jowhar ayaa halka dolar bixinta la kala siisanaya kow iyo soddon halka qabashada la kala siisanayo soddon kun xubintii sarifka iyo suuqyada waanaga intaa markaana xubinta cayaaraha kooxda kubadda cagta ee barcelona ayaa guul ku bilaabatay dabxashada horyaalka laliga kadib markii ay crenson kooxda lagu magacaabo morka kulan ka tirsan furitaanka reereedka cusuba daqiiqadii toddobaad ayay barcelona dhalisay goolkii koowaad waxaana u dhaliyay xidiga lagu magacaabo ravana kaasoo hogaanka u dhiibay kooxdiisa waxaa sidaasi ku dhammaatay ciyaarta ee barcelona guul ku bilaabatay daafacashada horyaalka laliga xubintaas ayaana guud ahaan ugu dambeeyey warkii subaxnimo ee raadi haysunay